masalada marka la yhaha waa nafsu nahyi can diddihi ama waxa weeye yatadamanu annahya can diddihi ama yani markaa yastalzimu annahya can diddihi waa saddex qowle waxay ku dhisan tahay mas'alada noocaasi ictiqaadkii yani marka ashaaciradu ay qabeen kalaamka nafsiga ah oo maadaama ay yidhaahdeen kalaamku waa nafsi amarkiina wuxuu noqonayaa isaguna nafsi buu noqonaya marka macno ahaan rabitaanka la rabay inaad istaagtaa dee waxay noqonaysaa in la doonaayo inaad fadhiisan oo jirsan saasay noqonaysa saas aawadee culamada qaarkood waxay yidhaahdeen nahyi lidkiisa lagaa reebayo maba ahaba adigu calaa kulli xaal qowlka ugu rooni saddexda qowle hore waxa weeye waa in la yidhaahdo alamru bishay yastalzimu annahya can diddi amarka shay lagu amray waxay laasimsanaysaayo ka dhalanaysaa in lidkiisa lagu diidaayo in lidkiisa lagu diidaayo waayo shaygii lidkiisa ahaa adoo ku sugan dee ma suuragal aha amarkii inaad fuliso marka waxaa isdiidaaya amarkii inaad fuliso iyo lidkiisa inaad ku sugnaato waa laba shay aan isqaadan karin weyi marka mas'aladaas waa saas weyi wax samaraa maxaa ku xidhan maxaa khilaaf in ku jira garanaye midho aha ay ku kala duwan tahay khilaafkaasi samare ma leeyahay waayo khilaafku haddaanu samaro lahayn oo masaa'il ku kala dhismaya aanu jirin khilaafkaa waxaa la yidhaha khulfun lafdiyun waa khilaaf lafdiga loo nisbeeya la yidhahda xagga marka haddii la eego samarada ku xidhan waxaa ka mid a low qaala arajulu limra'atihi in khaalafti nahyii fa anti taaliqun nin baa wuxuu ku yidhi ooridiisii haddaad nahyigayga khilaafto waad iga furan tahay talaaq mucallaq calaa shart markaasuu wuxuu yidhi yacni markaa udkhul ilbayta guriga gal dabeedna waxa weeye gurigii waa geli weydo dabadiba iska joogtay ma furmaysaa mise furmi mayso haddii la yidhahdo alamru bishayi nahyun can didihi weeyo nahyina way khilaaftay amarkii way khilaaftoo la gelay haddii la yidhahdo amarka shay la amraya waa lidkiisana in lagaa reebaayo dee nahyina way khilaaftayoo dabadda ha joogin iyo bannaankuna waa ku jirtaa dee nahyigiina waa taasoo way khilaaftay amarna way khilaaftay nahyina waa khilaaftay dee markaa waa inay furantaa haddii la yidhahdo alamru bishayi nahyun can didihi ma aha haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa in la amar bay khilaaftee nahyi may khilaafina gabadhu furmi mayso samarada ku dhismaysaa waa taas walamru amarka bishay shay la amraa nahyun reebis weeye la reebaayo can didihi lidkiisa lagaa reebayo amarka ma'muurka lagu amray ma'muuru bihigaan u jeedaa ma'muuru bihiga lagu amray reebis lagaa reebayo wey wanahyu reebista cani shay shay lagaa reebayaana amrun amar weeye bididihi ay bididi lmanhiya canhu ka lagaa reebay waxa ku lidiga ah in lagu amray weeye haddii lagu yidhaahdo waxa weeye laa takhruj min albeyti guriga ha ka soo bixin yani waxa weeye lidkiisana waxa weeye waa lagu amraya oo waxay noqonaysaa ku sugnow guriga annahyu wanahyu nahyigu istidcaau tarki tegis in la dalbaa la yidhaahdaa bilqawli odhah lagu dalbo miman kii xaggii laga dalbo laga doono huwa isagu duunahu ay duuna naahi ka reebaaya yacni markaa isagu ka hooseeya xagga rutbada iyo derajada oo hudu xaggay u noqon naahi bay u noqon ka wax reebaaya oo naahiga xaggee laga akhristay dee waxaa laga akhristay marka hadalka horea laga dareemay annahyi uu ku soo sheegay waa yahay istidcaau tarki yacni markaa tegitaan yacni wax laga tago in la dalbaa la yidhahdaa la doono bilqawli odhaah lagu doono miman kii xaggii laga doono kaasoo isagu huwa isagu duunahu ay duuna naahi kan markaa ka dalbaaya ama ka reebaaya ama mustadci aad tidhaahdo ama naahi aad tidhaahdo istidcaa inaad ka dhalaliso mustadci aad tidhaahdana waa surowda kan wax dalbaaya ka hooseeya calaa sabiili lwujuubi si waajibnimaana loo dalbo calaa sabiili lwujuubi kii horena waa inoogu soo sheegay waajibka ahaa calaa sabiili lwujuubi ay wujuubi lficli ficilku inuu waajib yaha looga jeeday markaa hore iminkana waxaa looga jeedaa calaa sabiili lwujuubi ay calaa sabiili wujuubi tarki in laga tagaa inay waajib tahay waddadeeda iyadoo lagu soconayo in laga tagaa iminkana laazima waajiba wayadullu waa ku tusinayaa ay huwa nahyigu calaa fasaadi almanhiyi canhu ka la reebaayo xaggiisa markaa ka la reebaayo faasidnimadiisa waa ku tusinaya uu faasid yahay aanu asaxayn wataridu waa soo aroortaa wiilow siiqatulamri siiqada amarku way soo aroortaa wlmuraadu bihi wlxaal almuraadu bihi waxa looga jeedaana alibaaxatu banayn ay tahay aw itahdiidu ama hanjabaad ay tahay aw itaswiyatu ama simis ay tahay aw itakwiinu ama jirsiin ay tahay ka yeelis wax wax laga yeelaayo nahyiga tacriifkiisa waxaad ka garanaysaa amarka tacriifkiisa haddaad amarka tacriifkiisa soo fahantay nahyiga tacriifkiisana waad fahmaysaa waayo amarkii wuxuu ahaa istidcaau lficli bilqowli miman huwa duunahu cala sabiili wujuubi halkii ficli ahaydunbaa hadda tarki lagu bedelay inta inteedii baa laga yihi intii halkaa ku baxaysay inteedii oo kalaana halkana ku baxaysa marka tegis wax laga tago ayaa la dalbaya waxaase ha ahaado wax la odhanaayo ama wax la ictiqaadinayo ama la niyeynayo ama la samaynayo saddexda nooc bay doonaa bilqawli odhaha lagu dalbayo laa tafcal baa lagu dalbaya siiqadiisu ila waa taas ha yeelinoo sidaa ha samayn yani waxa weye laa tasum hadan berri ha soomin haddii la yidhahdo laa tasum yawma aljumucati mufridan maalinta jimcaha soomin xaalaad markaa keliyaynayso maalin ka horraysiya maalin ka dambaysa midna aana la soomayn keligeed ha soomin waayahay laa tafcal laa tafcul iyo laa tafcilna yaguna waa la midoo hadda markaa caynka xarakadiisa dan lagama laha ee laa naahiye ah oo jaazima ah oo ficil mudaaric jasmisay ayuun baa looga jeeda bilqawl odhah lagu dal ishaaradii iyo qoritaankii baa baxday odhah laguma dalbin miman huwa duunahu ka laga dalbayaa waa inuu yahay mid ka hooseeya rabbanaa laa tuaakhidna laa tuaakhidna waa laadii jaazimada ahayd ee ficilka mudaaric gashay siiqadu waa siiqadii laakiin cid inaga sarraysaynu la hadlaynaayo ilaahay baynu wax ka reebnoo u diidnay lama odhanaayo maxaa la odhanaya laa tu'aakhidna waa baryo rabbanaa rabbigayow laa tu'aakhidnaa ha noo qabanin in nasiinaa u ahbaana a waa yahay laa taziq laa tuziq quluubana laa tuziq quluubana miman huwa duunahu calaa sabiili alwujuubi cid kula siman haddaad ka dalbaysana waxay noqonaysaa iyaduna iltimaasoo waa talab calaa sabiili lwujuubi si aad laaziminayso waxa aada uga dalabto waad tiraa ilaaba ilaa sidaa ha samayn si aan aqbali karin in la sameeyo waa yahay taasi waa tacriifkii walaa taqrabu zina waxaa jira siiqooyin kale oo markaa faa'iideynaya macnaha markaa waxaway nahyiga waxaa ka mid a siiqooyinkaas waxaa ka mid a siiqooyinkaas lafdiga taxriimka xurimat calaykum ummahaatukum waxaa ka mid a nafyu lxilli xalaalnimo markaa in la diido laa yaxilu lakum an tarisu nisa'a karha waxaa ka mid a lafdiga nahyiga ina allaha warasuulahu yanhayaanikum can akli luxuumi lxumri alahliya aw kama qaala sala allahu alayh wasalam wayadullu waa ku tusiyaa nahyigu calaa fasaadi almanhiyi canhu ka la reebaayo inuu faasid yahay buu ku tusinaya saas aawadeed marka laynaga reebay wixii laynoo diiday laynaga nahiyo waxaa laga qaadanaya waxaas inay faasid yihiin baa laga qaadanaya waxay markaa kala saareen jamaahiirta culammadu jihada markaa amarku shaygu haddii amar iyo nahyi labaduba ku yimaadeen labada jiha hadday kala bixi karaan oo kala infikaaki karaan jihada amarku kaga saabsan iyo ka khuseeyo ee kaga tacalluqa iyo jihada nahyigu kaga tacalluqa labadaa jiho hadday kala yaro duwan yihin oo kala bixi karaan xaaladda noocaase fa yani ma keensanayo fasaadu shayguba asixi waayo faasido ee waxaa la odhanayaa yasixu maca alismi waa asaxayaa dembina waa la jiraa tusaaluhu waxay tahay ninkiibaa wuxuu tukaday isagoo kaatun dahaba sida xaaraan waa ku jiraa kaatun dahabu sitaa yacni salaadna waa la imanaya xaalkanuu salaada ku jiro wuxuu yahay mutalabisun yacni bilmuxarami wuxuu ku dheehan yahay xaaraan dee cibaadadii xaaraantina isma qabanayaan laakiin labada jiha waa kala infikaaki kartaayo waa shay si uga baxsan yacni shayga daatadiisii iyo shuruuddiisii iyo wasfi mulaazim u ah intaba markaysagaa ma khuseeyo yani kuma saabsana labadii jiha mar hadday kala bixi karto waxaa la odhan karaa yani tasixu asalaatu maca alismi salaaddu waa ansaxaysaa dembina waa weheliyaa marka waxa weeye waa musaabun min wajhin mustaxiqun alciqaaba min wajhin ama mucaaqabun min wajhin geesna ciqaab buu ka mutaysanaya geesna sawaab iyo ajar buu ka mutaysanaya waxaa la mida salaada gudaheedii isagoo ku jira ayuu kabihii xaday oo halkaa kilkaladu gashay salaadiina waa tukanaya markay dadku sujuudeen buu halkaa intuu gashaday markaysa markaa yani kilkilada buu iska sujuuday salaadiina waa dhammaystay ninkaa salaaddii ma ka ansaxday culamada qaarkood qaacidadan si caamay u sheegaan oo waxay yidhaaheen nahyi kastaaba wuxuu keensadaa fasaad oo wax salaadoo u ansaxay ma jirto kan kaatunka dahabka sita waa lamida kan dhulka laboobay ku tukanaya waa lamid kan waxa weeye markaa biyaha laboobay ku weysaystay waa lamid yani waxa weeye ashyaadaasoo dhan baa soo geliysay laakiin calaa kulli xaal siday jamaahiirtu qabaan baa fiican oo in la kala fasliyo oo la yidhaahdo hadday labada jiha kala bixi karaan wuxuu noqonayaa yani markaa in ay cibaadadu ansaxdo laakiin dembina la jiro marka waxa weeye wuxuu noqonayaa musaabun wa mucaaqabun musaabun min wajhin wa mucaaqabun min wajhin aakhar ahlu sunnuna waa qabaa qofku inay ku kulmi karaan yani markaa ajarsiin iyo ciqaabis labadaas inay ku kulmi karaan ahlu sunna waljamaca waa qabaan laakiin sidaa waxa diida oo yidhahda qofku markaa mucaaqab iyo musaab mar keliya ma wada noqon karo khawaarijta ayaa ka qaacida ahaanba u diida oo yidhi qofka labadaas kumaba kulmi karaan ka qaacida ahaan lakin culamadu waa qabaan ahlu sunna waayahay wayadullu waa keensada calaa fasaadi almanhiyi canhu masaaisha soo gelaysa waxaa ka mid ah markuu yani waxyaalihii laynoo diiday sida waxa weeye awqaaddii laynaga reebay oo kale salaad mutlaqa hadduu qofku iska tukado salaad mutlaqaan sababba lahayn ayuu awqaatu nahyi tukaday ma ka ansaxaysaa mise ka asixi mayso ta noocaasi waxa weye ma ansaxayso laa tasix mar haddayna dawaat lasbaabkiina xataa ahayn yani salaada noocaase naafilo mutlaqa iska ahayn waxa weeye markaysaga ma ansaxayso wanahyu nahyigu istidcaau tarki waa tegis in la dalbo bilqowli odhaha lagu dalbo miman kii xaggii laga dalbo huwa isagu duunahu ay duuna almustadciyi ka wax ka dalbaaya ka hooseeya xagga rutbada calaa sabiili alwujuubi si waajibno oo laazim laga dhigaayo tegistana loo dalbo wayadullu waa ku tusinaya ay huwa nahyigu calaa fasaadi lmanhiyi canhu ka la reebaayo ee laguu diidaya inuu faasid yahayna waa ku tusinaya aanu ansaxayn marka baycii manhiga ahaa wuxuu noqonayaa markaysaga hayru saxiix mid aan ansaxayn buu noqonayaayo yani markaa yani faasida ama baila wataridu waa soo aroortaa siiqatlamri siiqada amarku waa soo aroortaa wlmuraadu wlxaal almuraadu bihi waxa looga jeedaana alibaaxatu banayn ay tahay wa idaa xalaltum fastaaduu adigii soo maray aw itahdiidi ama hanjabaad ay tahay faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur ibaaxa loogama jeedo sunnaynna loogama jeedo waman shaaa falyakfur baa ku jirta kii doonana ha gaaloobo tahdiid baa looga jeeda iyo hanjabaad maxaa laga qaadanaya qariirada iyo amaaradda wehelisaa laga qaadanaya ina actadna lilkaafiriina naara axaata bihim suraadiquha tahdiid wey ha ina actadna ina actadna lilaalimiina ina actadna ka bodi صح بارك الله فيك إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها قرينة واحدة أو التسوية أما مثل تشيدو اصبروا أو لا تصبروا وتسوية أما الصبر أما هالصبرين واسمه كلمة يعني وحي مركا آه اسمه كلمة haddaad sabirtaan iyo haddaa argagaxdaan yani waa ismukiin mid bay markaa u tahay fasbiruu aw laa tasbiruu fasbiruu aw laa tasbiruu aw itakwiini ama markaa jirsiin ama ka yeelis laga yani markaa looga jeedo kunuu qiradatan khaasi'iin qulnaa yaa naaru kunii bardan takwiin baa looga jeeda waa ka yeelis dee takwiinkana ilaahay baa markaa hantiya waayahay alcaamu wa ama alcaamu caamka miya fa huwa isagu maa cama wa wixii gaadhay camimay shay-ayni laba shay fasaacidan ay fadahaba yani markaa shayu ama fadahaba almacduudu saacidan yani kii la tirinayay waxa weeye waa tegey saacidan xaalu ka koraayo can ishayayni laba shay uu ka korayo sare u dhaafayo min qawlika hadalkaagaa laga soo qaatay aad tidhaahdo camamtu zaydan waxaan ku camimo gaadhsiiyey zayd iyo wa camran camarba bilcataa'i deeq wax siisaan wax siinaayo wa camamtu waxaan ku camimay oo gaadhsiiyey jamiica annaasi dadkoo dhanba bilcataa'i yacni deeq baan gaadhsiiyey wa alfaaduhu jamiicaasi dee wuxuu noqonayaa un cumuumu yuraadu bihi lkhusuusu lafdiga caama khusuus baasee looga jeedaa waayo makhluuq dadkoo dhan cataa iyo deeq wada gaadhsiin karaa maba jiro ma jiro marka qariinada noocaasee la garanaya caqli ahaan la yska garanaya daraaddeed baa waxaa laga qaadanaya inay tahay cumuumun yuraadu bihi lkhusuusu lafdiga caama guud ah lafdi guud ah laakiin macno gaar baa looga jeeda caamna waa lafdi guud weeye wa alfaaduhu erayada cumuumka ku tusiya arbacatun afar weeyaan alismu waa magaca alwaaxidu kelida ah ee almucarafu la macrifeeyey bilaami laam lagu macrifeeyey marka horea laysku khilaafsan yahay waxa wax taxriifiye lagu macrifeeyaa macasho al oo wada socota miya hamze iyo laam mise waxa weeye waa laamkoo keliya mise waa hamzadoo keliya khilaaf baa ku jira alxarfu tacriifin aw ilaamu faqad fa namatun carasta qul fiihi namat marka aqwaashii ku jirtee qowl ka mida ayuu sheikhu maray alismu magaca alwaaxidu kelidaa weeye almucarafu la macrifeeyey bilaami laam lagu macrifeeyey alif iyo laam buu ujeeda hamze iyo laam buu ujeedaa hamze iyo laam hamzaa la yidhahdaa alif xarakaba male fakaananii arifun falaysa bimumkinin taxriikuhu waxaad imoodaa buu shaacirkii inaa alif ahayoo alif in la xarakeeyaa sidayna u suuragal ahaynba anigana in la dhaqdhaqaajiya ayna u suuragal ahayn hadduu xarakaba yeesho alifba ma aha hamzaa la yidhahdaa alismu isimka alwaaxidu kelida almucarafu la macrifeeye bilaami laam lagu macrifeeyey wasmuljamci iyo magaca jamac almucarafu la tacriifiye bilaami laam lagu macrifeeyey iyo walasmaau magacyada almubhamatu la ibhaamiye bimacnaa ibhaamka u saaxiibka ah oo yani waxa weeye cidda looga jeedaa ay tahay cid mubhama oo qarsoon yani cidda looga jeedaa ma carifna ee waxa laga akristaa un waxa la socda cidda looga jeedo ilaman waxay noqonaysaa kii ama ku kastay noqon haddaad shardiyo ujeedo man waxaad odhanaysaa man ku kastaad odhanaysa haddaad man mawsuul ku fasiraysana waxaad odhanaysaa man kii baad odhanaysaa kii ayaad odhanaysaa waayahay ama haddaad istifaam uga jeeddo waxaad odhanaysaa man kuma adaad odhanaysaa kuma dee erayadaasi waa mubham cidda looga jeedo waxaa laga akristaa waxa la socda ee iyadu lafteedu waa mubham iyo walasmaau magacyada almubhamatu mubhamka ahe cidda looga jeedo la qariyay aan la carifin kaman sida erayga man oo kale weeyo fii man yani markaa mantaasoo kaa-inun ku saabsan fii man yacqilu cidda markaa wax caqliyeynaysa wax fahmaysa iyo wa maa maa oo fii ma laa yacqilu ku saabsan fii ma ay fi ladii kii laa yacqilu aan waxba caqliyeynaynin ama waxba aan fahmaynin waxaa ka fiican oo culamada qaarkood ay door bidaan halka in la yidhaahdo mantu lilcaaqil bay usugnaatay maaduna waxay usugnaatay ligayrilcaaqili in la yidhahdo mantu waxay usugnaatay caalim bay usugnaatay mid cilmi ku sifaysan yacni maaduna waxay usugnaatay hayrilcaalimi waayo man waxa dhacdo wakhtiyada qaarkood in allah loo isticmaalo marka sidaas aawadeed allahna caqli laguma sifeeyo marka waxa weeye allah cilmaa lagu sifeeya kaman oo fii man yacqilu fii man yaclamu buu ujeedaa iyo wama oo fii ma laa yacqilu fii ma laa yaclamu buu ujeedaa wa ayun yani ayun erayga la yidhahdo fi ljamiici intaba ku saabsan yacqil iyo kayru yacqilba waa loo isticmaala mid wax garanayo mid aan wax garanayo mid walba waa loo isticmaala wa ayna ayna oo fi lmakaani yani meel loo isticmaalo iyo wa mata oo fi zamaani waktiga loo isticmaalo wa ma iyo ma oo fi listifaami su-aasha loo isticmaalo iyo waljazaa'i yacni abaalmarinta loo isticmaalo wuxuu uga jeedaa shardi loo isticmaalo iyo wagayrihi waxaan shardi ahaynna loo isticmaaliyo istifaamba aan ahayn mawsuuladii buu ujeedaa nusakha qaar waxay qorayaan wamaa fi listifaami waalkhabari wagayrihi waalkhabari marka la yidhaahdana wuxuu uga jeedaa mawsuulkii siduu shaarixuba caddaynaayo wagayrihina kolba tataale mooye ta kale aad ku fasiri maada iyo markaa waxaway mantuna macaani badan baa loo isticmaalaa maadana waynagii soo sheegnay toban macno kala duwan in loo isticmaalo satafhamu sharط alwasli faacjab linukrihin bikafin wanafyin ziida darfan wamasdara toban macnaa beytkaa qura lagu kulmiyey walaa iyo erayga laa la yidhaahdo waa shayga afraad ee cumuumka faa'iideeya walaa iyo erayga laa la yidhaahdo oo fi nakiraati nakirooyinka ku saabsan nakirooyinku yimid ka qawlika waa sida hadalkaaga wadalika kaainun ka qawlika waa sida hadalkaaga aad tidhaahdo laa rajula fi daari ninba ma ahaanin mawjuudun fi daari mid daarta ku sugan ama mustaqirun fi daari laa rajula fi daari ama kaainun fi daari nin guriga kuma jiro laa rajulun fi daari laa rajula fi daari labaduba cumuumka waa ku tusiyaan laakiin waxay culammadu yidhaahdaan labada laa yani mid waxa weeye tacmalu camala laysa camala laysa ee camal fashaa laa rajulun fi daari laa rajulun fi daari waa tacmalu camala laysa laa alcaamilatu camala laysa laa rajula fi daari waa laada la yidhahdo laa atabri'a ama annaafiyatu liljinsi laada la yidhahdo tacmalu camala ina ina camalkeeda camal fasha labaduba cumuumka waa faa'iideeyeen laakiin midna cumuumka nas bay ku tahay oo macno cumuum aan ahayn mooye macno kaleba ma aqbali karto midna cumuumka haalib bay u tahayo marmar naadiray cumuumka ka baxdaayoo qariina la socoto laakiin daahir bay ku tahay mid waa nasun fi lcumuumi midna waa daahiratun fi lcumuumi ta naska cumuumka kuwihii waa maxay waa idaa buniyat maca allah wa fii siyaaqi nafyi minha yudkaru idaa buni aw ziida min munakaru xaalaadka markaysaga waxaan yani nakiradu siyaaqu nafyi markay tahay marka hore iyadoo cumuum wada faa'iidaysa oo waxay yidhaahdaan hadday nakiraba siyaaqu nafyi dhacdo hadal la diidaayo hadday dhex dhacdo cumuum bay faa'iidaysaa إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو في سياق النهي أو في سياق الشرط تفيد العموم نكرة هذا يصدح لها مثل أحد عضو اسم نكرة أهي عموم فائدية هذا الذي لا يتشمل هذا الذي لا يهدوه الإحشرة عموم فائدية هذا الوحوية اللي الريبة أيوه اللي النهية أيوه هدو دحد عنا عموم فائدية شرطي سياق شرطي هذو دحد عن عموم الفائدة مركا نكرة في سياق النفي يضع عموم وذا فائدين يسه أيا وحكتي حق شرة مركا النقطة إذا بنيت مع الله لا إيو نكرة مركا لا يس- انت لا تركيبيو تركيبة خمسة عشر لا بنيو عمومك وحيكون هاي النص أو وحكرة ما أخبرك وتكون لا إله إلا الله إله هذا هو مبني ومبني على الفتح لا يا إله هذا ليس لبنيو تركيبة خمسة عشر انت ليس ساري أي وحي نقطين مبنية على الفتح فتح المبني عموم كالنص بيكوتهاي معبود لعابد معها حق حق معها إلا الله الله موياني الله يسقى حق لا رجل في الدار نمبا معها نمبا يعني في الدار من الدار تقصد نص بيع عمومك قصد وفي سياق النفي منها يذكر إذا بني أو زيد من منكر لبدا الدور يعني صدح ضرب الشيء مراقبه alfiyada usuulka ah oo laadu oo nakiradu baan idhi nakiradu ay cumuumka nasku tahay saddexda xaal laba ka mida bayd buu ku kulmiyey nakiradu hadday siyaaq markaa nafyi dhacdo oo min masiida ayay hor dhacdo cumuumka nas bay ku tahay وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون أصلكم حوها من رسول ورسولا بؤها مفعول وي مفعول كذا من مزيد أبا لك يعني بمعنى من توكيد فائدين تعموم كان النصنم إلى يكون نقطين فائدين الله يعني أو زيد من منكر يعني وحوية وصورة وحانا منتها مركا لا كان أما مبتدا هرتي أما مفعول هرتي أما فاعل هرتي بلا كان وما من إله إلا إله واحد وما من إله إلا الله مبتدا هرتي بلا كان ما أتانا من نذير فاعل هرتي بلا كان مركا منتها مركا لا كان عمومك نصبك وتحت ما جاءني من أحد أما من رجل عموم كان نصب المثال هذا العربي هنسى أو هدي وحوايا إذا بنيت مع الله هذين نقطنا لا رجل في الدار عموم كان نصب يقول طواف عبا ولو حد كور أنت هالضبي حوايا هذين نقطة لا دو العاملة عملا ليس هذين نقطة العاملة عملا ليس عمومك غالب بيوتها وظاهر بيكوتها qariino adag oo la helo mooyaane cumuumka laga leexin maayo shaacirku muxuu yihi tacaza falaa shayun cala alardi baaqiya tacaza waa niyow is- yani naftaada u tacsiyaday oo isistabirsii ha maxaad la muraada dilaacsan tahay tacaza falaa shayun cala alardi baaqiya laadi alcaamilatu camalan laysa cumuum faa'iidaynaysa إلا مرك وراي أهل إذا وقعت النكرة في سياق النفي تفيد العموم إيه. لكن مرمر نادر يكبح ذا لا دل إلى ذا العاملة عملا ليس عمومك وعربي أهان وحصائغ نقوم كرتال لا رجل في الدار بل رجلان من قري قري كما تشري لمن نبا كتشره لا رجل هذا ترى بل رجلان وكذا كيني كرتان laakiin laa rajula haddaad tidhaahdo bal rajulaani kama daba keeni karti oo ma odhan kartid laa rajula fi daari bal rajulaani waxaa loo waa kalaam mutanaaqid mutahaafid waa hadal isburinaya war wuxuu ku hadlayo tolo miyaanu garanayn alaysa yacqilu maa yaquul laa rajula fi daari haddaad tidhahdo bal rajulaani ma odhan karti waayo cumuum waxaan haynba wayna aqbali karin laakiin laa rajulun fi daari haddaad tidhaahdo waxaad ka daba keeni kartaa bal rajulaani macnuhuna markaa wuxuu u fasirmi nin guri guriga kuma jiree laba nin baa ku jira marka waxa weeye laada la yidhahdo alcaamiratu camala laysa waa daahiratun fi lcumuumi waalcumuumu cumuumku min sifaati nudqi wuxuu ka mid yahay sifaadka manduuquu ka mid yahay bimacnaa nudqiga alfaadaa looga jeedaa waayo alfaadaa lagu dhawaaqaa marka waxaa la yidhaahdaa cumuumka ma waxaa lagu safeeyaa macaanida mise waxaa lagu sifeeyaa alfaada oma waxaa la odhanayaa waa lafdi caam ah mise waxaa la odhanaya waa macne caam ah waxaa la isla ogol yahay alfaada in lagu sifeeyo oo mabaanida lagu sifeeyo oo waxaa la odhanayaa lafdun caamun laakiin war baa ku jira in la yidhaahdo macnan caamun bacdi culamada ka midaa baneeyey macne laguma bacdina waa diideen oo waxay yidhaahdeen macnaha cumuum laguma sifeeye alfaadaa lagu sifeeya oo min sifaati alalfaad min sifaati almabaani waalcumuumu cumuumku min sifaati nudqi waxa lagu dhawaaqo alfaada ah iyo erayada sifooyinkooduu ka mid yahay oo waxaa la yidhahdaa lafdun caamun baa la yidhahdaa walaa tajuuzu ma banaana dacwa alcumuumi cumuum in la sheegto fii kayrihi waxaan alfaad ahayn oo eraya ahayn in cumuum lagu sheegtaa ma banaana waxa aan alfaada ahayn oo min alficli ficil ahaaday minta bayaaniyad ahaadayda haddaad aragto mintaa lagu fasirayo bayaaniyaa la yidhahdaa alladii huwa ama allatii hiya ta meesheeda la dejin karo waxaa la yidhaahdaa bayaaniya mintaa la yidhahda daabitkeeduna waa sidaas alladii huwa ama allatii hiya waa in meesheeda la dhigi karaa macnuhuna sax noqon karaa qumanaan karaa iyo wamaa yajri wixii dareeree ku socda mujraahu meeshiis oo kale ariiqaa wixii mari kara baabkan wuxuu kaga hadlayaa caamka waxa la yidhaahdo caamku waxa weeye waa markaa wax guud weeyaan marka erayga macno guud sheegaya ayaa waxaa la yidhaahdaa lafdi caama markaa la yidhaahdaa waxay ku fasiraan culamadu allafdu almustaqriqu lima yasluxu lahu dafcatan yani tacriifka sheikhu xoogaa marka ashmaha tacriifka uu sheikhu ku tacriifinayaa yani xoogaa ma qurux badna waa laga fiican yahay waxaa ka fiican culamo badani siday ku tacriifiyeen oo ah in la yidhaahdo yani allafdu almustaqriqu lima yasluxu lahu dafcatan alcaamu caamku allafdu waa eray almustaqriqu maanshaynaya ama wada gaadhaya limaa yasluxu lahu wixii u suubama dafcatan hal mar wada gaadhaya hal mar buu ku wada dhacayaayo yani wax alla wixii lafdigaa macnihiisa soo geli karana waxba ka tegi maayo wax marka ay ahayd inuu soo gudagalo uu ka tegayaa ma jiro kaasaa waxaa la yidhaahdaa lafdi caama baa la yidhahda allafdu almustaqriqu lima yasluxu lahu dafcatan dafcatan maxaa laga ictiraajayaa lafdi wax badan soo gudageli karaan laakiin usoo gudageli karaan dafacaad kala duduwan waxaad tidhi jaanii rajulun nin baa ii yimi rajulunka aad tidhi mar waa zayd ka bedelo jaanii rajulun nin baa ii yimi oo waa camar ka bedelo jaanii rajulun nin baa ii yimi rajulun baan mar walba isticmaalaya waa faarax jaanii rajulun nin baa ii yimi oo waa geedi yani sidaasaad u wadi kartaayoo malaayiin baad gaadhsiin kartaa laakiin dafacaad kala duduwan baad mar walba aad isticmaalaysa calaa sabiil bedeliya bay ku fara badanaysaa laakiin hal mar markuu wada maanshaynayo oo soo wada gudagelayaan waxaa la odhanaya waa caam baa la odhanaya yani allafdu lmustaqriqu lima yasluxu lahu dafcatan waa hal mar inuu wada maanshaynayo wada gaadhayo ashyaada marka cumuumka faa'iidaynaysaa waa badan tahay sheikhu waxa uu inoo sheegay alfaadii waxyaalo ka mida ayuu sheegay waxyaalaha cumuumka markaa faa'iideynaya waxaa ka mida ugu sii muuqaal badan ereyga kulli la yidhaahdo kulli ereyga la yidhahdo dhammaan jamiicu baa la mid a jamiicu cumuum buu isaguna faa'ideynaya siyaqhu kul aw iljamiicu waqad talalla dillat lfuruucu siyaqhu siyaqu lcumuumi saaxibu lmaraatib wuxuu odhanaya siiqooyinkii odhaahyada cumuumku kullun aw iljamiicu kulli weeyi aw iljamiicu erayga jamiic la yidhaahdo weeyi waqad talalla dillat lfuruucu alladii iyo allatiina faracyadu waa raacayaan asmaau lmawsuul dhammaantood cumuum bay faa'iideeyaan asmaau shardi dhammaantood cumuum bay faa'iideeyaan asmaa istifhaam cumuum bay faa'iideeyaan yani kullu dalika cumuum bay faa'ideeyaan kullu dalika cumuum bay faa'ideynayaan waxyaalaha kale cumuumka faa'iideynaya waxaa ka mid a yani waxa weeye almucarafa ah almucarifa ah almucarifa ah oo aan cahdiye loo jeedino jinsiya istigraaqiya loo jeedo iyaduna cumuum bay faa'ideynayaan waxaa kaloo la mid a asha mawsuulada la yidhaahdo bacdi usuuliyiinta ka mid a asha mawsuulada dee noocanun bay ku daraan laakiin waa kala laba nooc asha mawsuulada wa sifatun sariixatun sila su'aal wa kownuhaa bimucrabi alafcaali qal yacni sifo sariixa ah ba asha mawsuuladii gashaa sifo sariixaaba inay markaa sila u noqotaa wa sifatun sariixatun sifo sifanimada ku cad waa maxay waa ismi faacil ama waa ismi mafcuul waa ismi faacil ama waa ismi mafcuul ama waa sifa mushabaha bismi faacil waa saddexdaa weliba nuuqnuuq baa ku jirta asifatu mushabaha bismi faacil labada kalese waa laisla ogolyahay asha mawsuuladii waa maxay misaalkeedu azaaniyatu wazani fajriduu kula waaxidin minhuma miata jalda azaaniyatu waxaa loo jeedaa allatii zanat wladii zanaa ashaasi waa mawsuuladii waayo ismu faacil bay gashay zaaniyatun iyo zanin waa ismu faacil marka cumuum bay faa'iideynaysaa waa kii sinaysta iyo tii sinaysatay bay noqonaysaa asha jinsiya istiqraaqiya faa'iidaysa oo jinsiya istiqraaqiya asha faa'iidaysa maxaa u daabida waxaa lagu gartaa kulli baa lagu bedeli karaa macnuhuna markaasuu qummanaan karaa ina alinsaana lafii khusrin ashaasi waxa weeye insaan waa hal qof bay ku dhacdaa laakiin al markii la geliyey maxay noqonaysaa ashaasi waa jinsiya istiqraaqiyo yacni waxa weeye jinsigoo dhan bay wada maanshaynaysaa wax allo waxa insaan la yidhaahdo o dhan baa soo gudageli ina alinsaana ay ina kula alinsaani bini aadam oo dhami lafii khusrin khasaaruu ku sugan yahay ila aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaati watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabr afartaa sifo cidda ku sifowday mooyaane inta kale khasaaray ku sugan yihiin oo ku dhex jiraan weliba waa khasaareen lama odhane bartankay khasaaraha ugu jiraan gees walba khasaaruhu waa ka xigaan khasaaray dhex jiifaan ina alinsaana ina kula alinsaani ashaas waa jinsiya istiqraaqiya maxaynu ka ixtiraajaynaa asha ahdiyada la yidhaahdo cumuum faa'iideynmayso asha looga jeedo machuud yani mid laysla garanaayo jaaanii rajulu nin baa i yimi oo faakramtu rajula ninkii kii baan karaameeyey waa kun laysla garanayo facasaa fircawn rasuula fircawn baa caasiyey alrasuula rasuulkii loo diray oo rasuulka hore loo soo sheegay waa ahdi waa alcahdiya marka ashaa ahdiyadii cumuum faa'iideyn mayso cumuum ma faa'iideynayso laakiin asha jinsiya istiqraaqiya hadday mufrad gasho iyo hadday laba gasho iyo hadday jamac gasho mar layba cumuum bay faa'ideynaysaa jinsiya istiqraaqiya lakin bisharti waa inay tahay waayahay asmaada mubhamka ah asmaada mawsuulka asmaau shardiga asmaau istifhaamka kulu dalika cumuum bay faa'ideynayaan waxaa inoogu dambeeyey caamka ayaynu ka hadlaynay marka haddaynu nahyiga kelmad yar ku noqonno oo nahyiga ku saabsan nahyigu hadduu soo arooro wax ka leexiye haddaan la helin wuxuu keensadaa taxriim xaaraantinimayn buu keensadaa shaygaa la reebay daliil ka leexinaya haddaan la haynin waxa lagu xambaaraa yani markaa xaaraan inuu faa'iideynayo khilaafka ku suganna waa ka yar yahay khilaafka amarka ku sugan alamru yaqtadi lwujuub qaacidada khilaaf badan baa ku jira laakiin annahyu yaqtadi taxriim khilaafka ku sugana aada buu u yar yahay saas aawadeed maadaama ay iska tahay masale musallam iska ah sheikhu uma tacarudino uma banbixin nahyigu hadduu soo arooro taxriim buu faa'iideeya waatuu rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma istatactum waidaa nahaytukum canhu faijtanibuuh yacni haddaan markaa arrin idin amro intaa kari kartaan kala kaalaya haddaan wax idinka reebana kaba dheeraada kaba dheeraada marka isaga lama odran intaa kari kartaan yani ka dheeraada ee waxaa la fajtanibu marka uu sheiku yidhi cala sabiil wujuub waxay u eg tahay inuu markaa leeyahay karaahada ama shayga makruuha ah manhi laguma tilmaamayo ee nahyigu wuxuu ku gaar yaho keliya taxriimka siduu amarkaba ugu gaar yeelay wujuubka taasna waxa weeye khilaafkii ku sugnaa sunnaha ma lagu magacaabaya inuu amar yahay kii oo kale halkana gelaya oo makruuha isagana ma lagu magacaabaya inuu yahay manhiyun canhu khilaafkaa khilaafkiisa ayaa ku soo arooraya waxaynu ku jirnay qaybta ku saabsan caamka waxaynu soo aragnay waxyaalaha cumuumka faa'iideeya waxaa ka mida magacii yani midh tilmaamaya ama mufradka ahaa ee aljinsiye a la geliyey al aan cahdiye ahayn haddii la geliyo waxaa laga qaataa cumuum wakadalika jamca la macrifeeyana waxaa laga qaataa isagana cumuum baa laga qaataa jamca haddii la macrifeeyo cumuum baa laga qaadanaya almucarafu billah wakada almucarafu bilidaafa ka idaafada lagu tacriifiyeyna waa la mid asmaada mubhamka asmaa sharطi asmaa listifhaam asmaa lmawsuul kulu dalika waxay faa'iidayaan cumuum nakiro oo siyaaqu nafyi dhacday hadal la diidaayo dhex dhacday cumuum bay faa'idaysaa nakira fi siyaaqi nafyi tufiidu alcumuum wakadalika fi siyaaqi nahyina waxay faa'iideynaysaa cumuum waayo nahyigu waa shibhu nafyi nafyigu shabaha marka isaguna cumuum buu faa'ideynaya falaa tadcuu maca allahi axada axadantaasi waa caam cidinaba cidinaba xagga cumuumka laga qaatay waa nakiratun fii siyaaqi annahyi waa nakiro dhacday hadalna nahyaayo yacni markaa hadal reebisi markaa ku sugantao wax layska reebaayo u dhex dhacay marka waxay faa'iideynaysaa nakirada fii siyaaqi nahyi cumuum bay faa'ideynaysaa wakadalika fii siyaaqi sharti hadday dhacdana cumuum bay faa'ideynaysaa fii siyaaqi sharti hadday dhacdana cumuum bay faa'ideynaysaa wuxuu sheiku sheegay walaa fi nakiraati ka qawlika laa rajula fi ddaa yacni laa oo nakirooyin gashay marka waxa weeye laa alcaamilatu camala laysa ha ahaato ama laa annaafiyatu liljinsi kay doonta ha noqoto laa rajula fi daari ama laa rajulun fi daari labaduu cumuum bay faa'ideynayaan laakiin midna cumuumka waxay ku tahay daahir bimacnaa haalib way u badan tahay midna waxay ku tahay nas nas bay ku tahay macnaheedu waa maxay waa ku caddahayoo macno aan cumuum ahaynba ma aqbali karto macno aan cumuum ahaynba ma aqbali karto marka laa rajula fi daari laa ilaaha ila allahu idaa buniyat maca lah yani waxa weeye taasi cumuumka nas bay ku taho waa ku caddahay lakin la la alcaamilatu camala laysa nakiraday gashaa yani cumuumka waxay ku tahay daahir bimacnaa haalib bay ku tahay waa ku badan tahay inayna cumuum ahaynna waa aqbali kartaa lakin waa si daciifa siday ku aqbali kartaa laa rajulu fi daari bal rajulaani marka xaaladdaa laleeyahay cumuum laguma xambaarayo waa in qariinadii la socotaa wa ilaa haddaan laga daba keeni lahayn bal rajulaani waxaa la odhan lahaa cumuum weeyi oo ninba kuma jiro gurigaa la odhan lahaa wax rujuulo ku sifaysanba ha badnaadaan ama ha yaraadaane kuma jiraa la odhan lahaa haddaan laga daba keeni lahayn bal rajulaani taana horeynu soo sheegnay ashyaada kale cumuumka faa'idaysaynu tilmaannay waxaa ka mida kulli baa ka mida jamiic baa ka mida kulli iyo jamiic waxay faa'ideeyaan cumuum shaygii macrifo loo idaafeeyo isaguna cumuum buu faa'ideeyaa mufrad ha ahaado ama jamac ha ahaado cumuum ayuu faa'ideeya wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha hadaad istidhahdaan tiriya nicmada ilaahay yani ma hal nicmaa loo jeeda maya nicmooyinka ilaahay oo dhan baa looga jeeda hadaad istidhahdaan tiriya laa tuxsuuha ma koobaysaan sallad allahu calaykum dullan laa yanzicu minkum xataa tarjicuu ilaa diinikum diintaasi waa caam waayo macrifa loo idaafeeyey marka waa diintii o dhan udkhulu fi silmi kaafa waa in shareecadii dhammaan la wada qaataa loogama jeedo keliya xataa tarjicuu ilaa diinikum yani jihaadko keliya loogama jeedo waa ashariica kulaha ictiqaadan wa camalan waayo shay kastoo shareecada ka midoo laga tagaa wuxuu sababaya haziimo ama jab wa yowma xunaynin id acjabatkum kafratkum falam tugni cankum shayئa wadaaqat calaykum alardu bima raxubat uma wallaytum mudbiriin yani xoogaa iscajabina oo saxaabada qaarkood ka dhacay ayaa jabkaa sababay marka haddii jihaadkii lala yimaado oo sharaa'icdii kale aan lagu camal falin ama wax ka mida laga tago yani nasri la heli maayo waa la jabaya marka xataa tarjicuu ilaa diinikum waxaa looga jeedaa addiin kullu udkhuluu fi silmi kaafa waa diintoo dhan wada gala wada qaata sharaa'icdiis o dhan ashyaa kale oo marka cumuumka iyaguna faa'ideeya waa jiraan waxaa ka mid ah ashyaada kale cumuumka faa'iideeya ficilka mudaaric haddii la nafiyo cumuum buu faa'ideeyaa cumuum ayuu faa'iideeyaa waxaa ka mid a waxyaalaha cumuumka faa'iideeya haddii nabiga sala allahu alayh wasalam loo sheego qiso arrinkaa loo sheegay looga warramayna siyaalo kala duwan inuu u dhacaa ay suurtoobi karto nebiguna aanu kala weydiin ma siday u dhacday mise siday u dhacday waxaa laga qaadanayaa siday u dhacdaba inayna farqi kala lahayn cala sabiili misaal ninka khaylaan asaqafi la odhan jiray aslama wa taxtahu cashru niswa wuxuu islaamay isagoo toban dumara qaba wuxuu islaamay isagoo toban dumara qaba ayuu islaamay nabigu sal allahu alayh wasalam wuxuu ku yidhi ikhtar minhuna arbacan wafaariq saa'irahuna afar ka dooro inta kalena sii dah ka horbay arrinkaasi waxaa suuroobi karta siyaalo kala duwan inuu u dhacay oo markuu guursanayay dumarkaa tobanka ah inuu caqdigoodu ama guurku u ahaa muratab mid kala horhoreeya iyo isku mar inuu guurku dhacay oo isku mar siduu u dhacayaa dee tobankaba waxa weeye waxaa loo soo cardiyay hal mar ayaa mid walba weligeedii ku yidhi waa kuu guuriyey heblaayo markaasuu dabeedna isku mar buu wuxuu yidhi qabiltu jamiicahunna dhammaantood waa aqbalay caqdigu wuxuu noqonayaa markaa isku mar keliya inuu dhacay nebigu ma kala weydiiyey sala allahu alayhi wasalam kayfa caqadta calayhina sidaad u guursatay ma hal mar baad wada guursatay mise guurkoodu waa kala horreeyey istifsaal kuma samayn marka imaamu shaafici raxmat ullahi calayhi waxa uu yihi tarku listifsaali fi xikaayati alxaali maca qiyaami alixtimaali yunazalu manzilata alcumuumi fi lmaqaali in tafsiil la kala weydiin waayo tarku listifsaali fii xikaayati alxaali xaal laga qisooday ama laga warramay inuu wax markaa in la kala tafsiiliyo o la kala caddeeyo nebigu inuu iska daayo oo ma siday u dhacday mise siday u dhacday uu odhan waayo maca qiyaami alixtimaali ficil looga qisooday wey weliba ixtimaalna meesha uu ku sugan yahay oo siyaalo kala duwan inay u dhacday ay ka suurtoobi karto yunazalu manzilata alcumuumi fi lmaqaali waxaa la dejinayaa yani meesha cumuumka ayaa la dejinayaa oraahyada uu ka joogo oo sida marka alfaadii erayadu ay cumuum u faa'iideeyaan ayaa markaa taana laga qaadanaya cumuum oo la odhanayaa farqi ma kala laha inuu sida u dhacay iyo inuu sida u dhaco saas aawadeed jamaahiir alculamaa waxay yidhaahdeen o almadaahib athalaasa ay ka mid yihiin alshaaficiya walxanaabila walmalikiya yani hadduu ruuxu soo islaamo ninku hadduu soo islaamo isagoo dumar badan qaba farqi ma kala laha inuu isku mar guursaday iyo inuu markaa guurkaa kala horreysiiyey ee waxaa lagu odhanayaa marlayba afartaa doonto ka dooro afartii ugu dambeeyey ha ahaadaan ama kuwii horreeyey ha ahaadaan calaa xasabi ikhtiyaarihi baa la odhanaya dooro ee laguma odhanayo kuwii caqdiga ugu horaan dhacaye aada ugu hormehersatay adigoo gaal ahaa afartii markay buuxsamaan wixii ka dambeeyey kuma mehersanay sii dah tarku listifsaal fi xikaayati alxaal maca qiyaami alixtimaal yunazalu manzilata alcumuumi fi lmaqaal masaladu haddii waxa weeye tafsiil ay kala leedahay oo xukunkeedu kala duwanaanayo nebigu ilaaba ilaa waa inuu kala weydiiyaa sida markaa xadiidkii marka waxa weeye yani ninkii nadray oo nebigu tafsiilka u kala weydiiyey nadartu an anxara ibilan bibuwana qala fahal kana fiiha watan min awsaan iljaahiliyati yucbad qala la qala fahal kana fiiha ciidu min acyaadihim qala la qala awfi binadrik saasoo kale waa inuu tafsiil u kala weydiiyaa waxaa laga qaadanayaa weydiinta uu nebigu weydiiyey ee uu yidhi miyaa markaa sanam la caabudi jiray ku sugnaan jiray jawaabtu inay ka duwanaan lahayd sida uu markaa ku jawaabay markii dambe hadduu odhan lahaa haa mayuu yidhi wailaa lama kaana liistifsaalihi macnan haddaynay sidaas ahayna tafsiilka uu kala weydiiya wili i kala caddee faa'iide ma yeesheen nebiguna sala allahu alayh wasalam bilaa macne isagama weydiinayo marka xukunku inuu kala duwanaan lahaa baa laga qaataa marka siduu taa u kala weydiiyay oo kale ayuu u kala weydiin lahaa haddii waxa weye mas'aladan khaylaan uthaqafi yani xukunkeedu u kala duwanaan lahaa hadduu caqdigu muratab yahay oo uu kala horhoreeyey iyo hadduu isla mar dhacay marka isagaan kala weydiin mar hadduu yidhi ikhtar minhuna arbacan wafaariq saa'irahuna waxaa laga qaadanaya inaanay farqi kale lahayn sawaaء kana waqaca muratabا am lam yaqac muratabا yani farqi inaanay kale lahayn baa laga qaadanaya nin kalea soo islaamay isagoo laba markaa hablood oo walaala qaba dabeedna markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam isagana wuxuu ku yidhi labada mid ka dooro ma odhan labada teebaa horraysay mid ka doora buuri marka qaacidadaas tarku listifsaal fi xikaayati alxaal maca qiyaami alixtimaal yunazalu manzilat alcumuumi fi lmaqaal waa qaacida muhima wuxuu shiiku yihi wlcumuumu min sifaati nutqi cumuumku wuxuu ka mid yahay sifaatka mantuuqa waxyaalaha lagu hadle lagu dhawaaqo sifaatkooda bimacnaa waa min sifaati alfaad erayada cumuum lagu sifeeya erayada ayaa cumuum lagu sifeeya waa lafdun caamun ba la yidhahdaa walaa tajuuzu dacwa alcumuumi fi gayri sheegasho cumuum la sheegtaa waxaan markaa nudqi ahayn oo manduuq ahayn oo lagu hadlin oo eraye ahayn cumuum markaa in la sheegtaa ma banaana oo jaa'iz kuma aha waatay culamadu yidhahdaan alafcaalu laa cumuuma laha afcaashu cumuum ma leh masala xadiis baa nabiga sala allahu alayh wasalam ka sugnaaday annahu salla fii jawfi alkacbati rakcatayn nebigu inuu ku tukaday kacbada gudaheeda laba ragcadood lama odhanayo labada ragcadood waxay caam ku yihiin faral iyo sunne mid walba cumuum lagama qaadanayo waayo ficilku labada si un buu u dhacay laba goorood kala duwan kuma tukane mar buu ku tukaday labadaa ragcadood faral iyo sunno inay mar keliya wada noqdaanna ma dhici karto imaa waa faral wa imaa waa sunne marka cumuum lagama qaadanayo lama odhanayo faral iyo sunnaba in kacbada gudaheeda lagu tukado laba ragcadood oo farala iyo laba ragcadood oo sunno ah waa sunne lama odhanayo taas yani lama odhanayo marka waxay daahir ku tahay yani marka laba ragcadood oo sunna inay tahay waayo faralka dee keligii ma tukan jirin yani dadku tukan jira marka labada ragcadoodna labadaba caam kuma noqon karaan marka ficilka caynkaasuu nebigu sameeyey lagama qaadanayo cumuum wamaa yajri majraahu wixii ariiqaasoo kale mara yagana cumuum lagama qaadanayo masalada kale uu ishaaraya waxay tahay haddii la sheego nebigu sala allahu alayhi wasalam wuxuu xukumay dhacdo inuu xukumay haddii la sheego oo lafdigii nebigu uu yidhi aan la soo rarin ee saxaabigu lafdi cindigiisa ah uu kaga qisoodo kaga waramo dhacdaduu nebigu xukumay sida in la yidhahdo qadaa rasuul lahi sala allahu alayh wasalam bikada rasuulkaas sidaa xukumay yani waxa weeye sidaa iyo sidaasuu nebigu xukumay haddii la yidhaahdo waxay jamaahiirta usuuliyiintu yidhahdaan cumuum laga qaadan maayo sheikuna tuu tilmaamaya taa weyi usuuliyiinta badankoodu waxay yidhaahdaan cumuum lagama qaadanayo cala sabiili mihaal nahaa can bayci algharari lafdigii nebigu uu sheegay sala allahu alayh wasalam uu yidhi lama soo rarin ee waxaa la yidhi nahaa wuxuu reebay can bayci algharari yacni dhacdo uu xukumay nebigu sala allahu alayh wasalam baa saxaabigu ka qisooday jamaahiirta usuuliyiintu waxay leeyihin cumuum lagama qaadanayo beec kastoo qarar ku jiraa inuu manihi yahay oo aanu bannaanayn lagalama baxayo waa miaal wa mihaalun aakhar haddii la yidhaahdo nebigu sala allahu alayh wasalam qadaa bishufcati lijaarin yacni shufcuu u xukumay jaar ama deris lagama qaadanayo deris kastaa inuu shufco yeelanayo waxay jamaahiirtu ku tacliiliyeen oo yidhaahdeen alxujatu fi lmaxkiyi la fi lxikaaya xujada iyo daliilku waxa laga xikaayoonaya laga warramayo ku sugan yahay alfaadda lagaga warramayo kuma sugna xujadu waayo alfaadda saxaabiga cabiray alxujatu fi lmaxkiyi la fi lxikaaya waxaana suurtoobi kartaa ayay yidhaahdeen markay tacliilinayeen in nebigu sala allahu alayh wasalam khusuusiyo arrin ku sugan ruux mucayana si inuu uxukumay ama dhacdo mucayana si ka xukumay saxaabiguna wuxuu u fahmi karaa waxaan caam ahayn buu cumuum u fahmi karaa marka sidaas aawoodee alxujatu fi lmaxkiyi la fi lxikaaya taasi waa siday mareen jamaahiirta usuuliyiintu siday mareen weyi laakiin bacdi usuuliyiinta ka midi waxay mareen qowlkaa qowl khilaafsan oo waxay yidhaahdeen saxaabigu lafdigu ku xikaayoonaya hadduu noqdo cumuum cumuum baa laga daliishanaya waayo marka koowaad saxaabigu waa cadli oo waa siqo waa lagu kalsoon yahay mar labaadkana waa caarifun bilugati lugada waa garanaya marka xaggii ammaanada iyo xaggii aqoonta labadana markaa midnaaba kuma seegeyso warka ku saabsan waxaan cumuum ahayn baa dhici karta inuu cumuum ismoodsiiyo arrinkaasi waa khilaafu daahir marka sidaas aawadeed yani saxaabaduna cilmi kasta iyo fiqhi kasta iyo aqoon kasta waa inagaga sarreeyin marka lafdi aan yani waxa weeye wax aan caam ahayn waxaan caam ahayn cid ku gaara lafdi caama kuma xikaayoodeen sidaas aawadeed sawaabku waxa weeye usuuliyiinta qaarkood siday ku tageen oo ah marka inay xujo tahay oo la odhanaayo yani tan noocaasi waa xujo sawaabku waa sidaas usuuliyiinta qaarkood baana sidaa arjaxay shaarixa laftiisu waa siduu markaa dooranaya arjaxaya wy waa siduu dooranaya arjaxay marka calaa kulli xaal taana sawaabkeedu waa sidaas yadaa wey carabka aan soo marino wa ama alcaamu caamka miya fahuwa maa cama waa wixii wada gaadhay baa layaha shay-ayni laba shay fasaacidan ay fadahaba almacduudu wixii la tirinayay wuxuu tegey xaala kawnihi uu yahay saacidan mid ka koraaya oo dhaafaya yani markaa can shay-ayni laba shay dhaafaya oo ka badanaya tacriifka marka uu sheiku tacriifiyey xoogaa daqiiq ma aha waayo wixii laba shay iyo wax ka badan gaadhaa yani markaa isilaaxaan caam lama yidhaahdo caam waxaa la yidhahdaa allafd lmustagriqu lima yaslixu lahu dafcatan allafd lmustagriqu waa lafdiga wada maanshaynaya wada gaadhaya lima yaslixu lahu wixii u suubama ayuu wada maanshaynaya oo waxba aanu ka tegeyn dafcatan hal mar baanu wada gaarhaya oo dafacaad kala duwan inuu waxa weeye markaa ku shamliyo uma baahna hal mar buu wada shamlinaya min qawlika hadalkaagaa laga soo qaatay camamtu waxaan ku camimoo gaadhsiiyey zaydan zayd iyo wa camran camar bilcataa'i deeq baan markaa gaadhsiiyey wa camamtu waxaan ku camimay oo gaadhsiiyey jamiica annaasi dadkao dhan bilcataa'i deeq baan gaadhsiiyey waxaa la odhanayaa hadduu hadalkaa dee makhluuq yidhaahdo waa cumuumun yuraadu bihi lkhusuusu lafdiga caama laakiin khusuus baa looga jeedaa waayo caqlan baa la garan karaa ruux markaa dadkoo dhan wada gaadhsiin kara deeq inaanu jirin wa alfaaduhu erayada cumuumku arbacatun afar weeye waa intuu inooga sheegay alismu waa magaca alwaaxidu keliya almucarafu la tacriifeeye bilaami laam lagu tacriifeeyey bacdina waxay odhanayaan hamze iyo laam usuuliyiinta qaarkood waxay dhahaan bilalifi walaami laakiin cibaarada noocaasi tasaamux baa ku jira waayo hamzada inaan alif la odhan horaynu sheegnay wasmuljamci iyo magaca jamac ee almucarafu ee almucarafi jamacaasoo la macrifeeyey bilaami laam lagu macrifeeyey yani waxaa loo jeedaa al lagu mari lagu macrifeeyey laakiin ashaa lagu macrifaynaya kan iyo ka horeba waa inayna cahdiye ahayn oo ashii tilmaamaysay cid laysla garanaayo ashii tilmaamaysay waa inaynay ahayn ee ashaasi waa inay tahay aljinsiya istiqraaqiya faa'iidaynaysa zaa'ido waa inaynay ahayn waana inaynay ahayn cahdiya hadday cashu mawsuulo tahay ama jinsiya istiqraaqiya tahay cumuum bay faa'iideynaysaa mawsuuladu waa ta isimka faacil ama isimka mafcuul gasha ta jinsiya istiqraaqiyana waxaa calaamad u ah kullubaa lagu bedeli karaa macnuhuna markaasuu sax noqon karaa ina alinsaana lafii khusrin ay ina kula alinsaani lafii khusrin ila aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaati watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabr walasmaau iyo magacyada almubhamatu yani la ibhaamiyey bimacnaa la qariyey waxaa looga jeedaa cidda looga jeedaa la ibhaamiyey ka man sida man oo kale weeyo fii man yacqilu yani ku saabsan ciddii wax fahmaysa ama garanaysa fii man yaclamu baa ka fiican iyo wamaa maa oo fii maa laa yacqilu ku saabsan ay fii maa laa yaclamu bu ujeedaan yani waxaan waxba garanayn in midna loo isticmaalo yani caaqil midna hayru caaqil loo isticmaalo waa sida haalibka ah cala xasabi tacbiirihi marka lagu socdo waxaa ka fiican in cilmi markaa la isticmaale waa sida haalibka ah wa ilaa waa dhacdaa man in loo isticmaalo cidaan markaa waxawa cilmi ku sifaysnayn maana waa dhacdaa cid cilmi ku sifaysan in lagu isticmaalo lakin waa marar naadira wa ayun iyo ayuno fi ljamiici dhammaan ku saabsan yani fii man yaclamu wa fii man laa yaclamu labadaba wa ayna o fi lmakaani meel ku saabsan aynadii istifaamiyada ahayd wakada aynada shardiyadina waa la mid aynamaa taqum aqum aynamaa tajlis ajlis wamataa mataa oo fi zamaani wakti ku saabsan oo mataa waa goorma weyi wa maa iyo maa oo fi listifaami yani ku saabsan su'aal iyo waljazaa'i abaalmarin ku saabsan jazaaga hadda shardigii buu uga jeedaa iyo wagayrihii intaa waxaan ahayn oo waa iyadoo mawsuul ku saabsan oo kale maadii mawsuulada ahay nusaqa qaar waxay qorayaan wamaa fi listifaami waalkhabari wagayrihi khabarna waxay noqonaysaa mawsuulkii in looga jeedo wagayrihina waxay noqonaysaa shardiyada iyo kuwaasay noqonaysaa walaa iyo laa oo fi nakiraati nakirooyin gashay ha ahaato laadii alcaamilatu camala laysa ama ha ahaato laadii annaafiyatu liljins ka qawlika sida hadalkaaga aad tihaa laa rajula fi daari ama laa rajulun fi daari wlcumuumu cumuumku min sifaati nudqi sifaatka manduuqay ka mid yihiin waxa lagu dhawaaqee lagu hadlo waa alfaadiyo erayade sifooyinkiisuu ka mid yahay oo macaanida in lagu sifeeyo cumuumoo leh waa macnan caamun khilaaf baa ku jira waxayna in badani ku tagaan inaan macnaha cumuum lagu sifayna alfaada iyo erayadun lagu sifeeyo walaa tajuuzu ma banaano dacwo alcumuumi cumuum in la sheegtaa fii gayrihi yani waxaan mantuuq ahayn in lagu sheegtaa fii hayri nudqi waxaan ahayn in lagu sheegtaa cumuum ma banaana kayrkaasoo min alficli ficil ahaaday iyo wamaa yajri majraahu iyo wixii markaa meeshii ficil maray ahaaday alafcaalu laa cumuuma laha waatay culamadu yidhahdeen waa haddii wax kale ayna raacine ficilkii haddii waxa weeye nafyi uu galo yani cumuum waa laga qaadanaya laakiin cumuumka waxaa laga faa'idaystay nafyiga oo sidee looga qaatay ficilkan la nafiyey cumuumka dee ficilkii wuxuu tadamunayaa masder buu tadamunayaa oo juz macnihiisa ka midi waa masder xadas iyo zaman buu labadaba wada faa'iideeyaa marka masderka kaaminka ku ahe ku qarsoon ficilka ayaa la nafyinaya markaa nakiro la nafiyey oo siyaaqu nafyi dhacday baa de meeshii noqota saasuu cumuumka ku faa'ideeyey alkhaasu walkhaasu khaasku yuqaabilu wuxuu ka hor jeedaa alcaama caamku ka hor jeedaa watakhsiisu takhsiiskuna tamyiizu bacdi ljumlati jumlada qayb ka mida in la soocaa la yidhaahdaa wa huwa markaa takhsiisku yanqasimu waa qaybsamaa ilaa mutasilin mid waxa la la khasisaayo la xidhiidhsan buu u qaybsamaa wa munfasilin iyo mid ka go-an labadaas u qaybsamaa falmuttasilu ka la xidhiidhsan markaa shayga la khasisaayo alistisnaau istisna weeye washardu shardi weeye wataqyiidu markaa qaydis lagu xidho weeye bisifati sifa lagu xidho halkana wuxuu kaga hadlayaa khaaska khaas yani caam waa mutaqaabilaan oo waa iska hor jeedaan khaas waxaa la yidhaahdaa allafdu daalu allafdu daallu calaa maxsuurin siduu markaa shaarixba idin tilmaamayo waa lafdiga kutusiya wax kooban kutusiya wax wax kooban lafdiga kutusiyaa la yidhaahdaa khaas oo haddaad tidhaahdo cindii zaydun zayd ba agtayda ahaaday zayd waa khaas waayo waa calam ruux mucayanuu ku tusinaya cindii agtayda waxaa ahaaday cishruuna kitaaban ama cishruuna dirahaman daraahimtii ama kitaabkii oo dhan wax wada maansheeyey ma ahe wax gaaroo ka miduu tilmaamay waa khaas baa la odhanaya takhsiisku waxa uu yahay yani ikhraaju bacdi afraadi alcaami caamka afraaddiisii wax ka mida in cumuumkii laga bixiyo ayaa waxaa la yidhaahdaa takhsiis baa la yidhahdaa waa ka reebis ka khaas yeelis baa la yidhahdaa marka mukhasisaadku waxay u qaybsamaan laba qaybood oo mutasila iyo munfasila mukhasisun mutasil iyo mukhasisun munfasil yacni markaa mukhasis mid caamkii wax ka reebaaya ama mutacadidkii wax ka reebaaya shayga cadadka u saaxiibkaa walow caam bayaanu noqone oo mukhasisku labada wax u ka reebi karaa caamkana wax waa ka reebi karaa mutacadidkiina wax waa ka reebi karaa iyadoo mutacadidkii wax laga reebay waxaa ka mida lahu calaya casharatun ila halaaatan ninkaasi wuxuu igu leeyahay lahu calaya casharatun casharatu daraahima ila halaaatan ninkaasi wuxuu igu leeyahay toban dirham buu igu leeyahay saddex dirham oo aanu igu lahayn mooyaane saddex dirham buu ka soo reebay tobankii waaya marka shay mutacadidana wax waa lagaga reebaa mukhasiska shay markaa caamana wax waa laga reebaa marka ikhraaju bacdi afraadi alcaami aw ilmutacadidi ama bacdi afraadi almutacadidi taasaa waxaa la yidhahdaa khaas ba la yidhahda ama mukhasis ba la yidhahdaa mukhasisaadka mutasilka ah saddex buu shiikhu inooga sheegay waa istinaa iyo shardi iyo taqyiid bisifa mid walba waa tacriifinayaayo baabbu u gunti wlkhaasu khaasku yuqaabilu wuxuu ka hor jeedaa alcaama caamku ka hor jeeda watakhsiisu khaas yeelistu tamyiizu bacdi ljumlati jumlada qayb ka mida in la soocaa la yidhahdaayo jumladii laga sooco wahuwa mukhasisku oo mukhasis xaggee laynoogu sheegay takhsiis baa laga dhadhansaday wa huwa mukhasisku wax khasisaaye wax reebaa ama wax ka soocaa yanqasimu waa qaybsamaa ilaa muttasilin wa munfasilin buu uqaybsamaa falmuttasilu ka muttasilka ah ee ku wax ka reebaaye ka soocayo la xidhiidhsani alistisnaau istisna weeye wshardu shardi weeye wtaqyiidu bisifati sifa in wax lagu qaydo o lagu xidho weeyaan alistinaa walistisnaau istisnuhu ikhraaju maa kii in la bixiyaa la yidhaahdaa lowlaahu la dakala fi lkalaami xoogaa waxaan filayaa inay qolyaha nuxaaddu isku khilaafsanaayeen in lowlaa markaysaa markaa damiir marfuuca mooyaane mid kale inuu kada ka dib dhaco khilaaf baa ku jiray sida fasaaxada badanna ee laysla ogol yahay ee aan cidina diidayna waa in damiirka ka daba dhacaa mubtada noqdo lowlaa huwa ayaa afsaxa culamada qaar waxay leyihin taasun baaba banaan lowlaahu lamaba odhan karay leyihin jaa-isba maaha waaya walistisnaau istisnuhu ikhraaju maa kii in la bixiyaa la yidhaahdaa lowlaahu haddii isagu aanu ahayn mawjuudun mid jira waxaa ka dambeeya haddii isaga lala yahay la dakhala fi lkalaami hadalka soo gudageli lahaa waa yahay hadalkaa sheikhu wuxuu ka tegey tacriifkii inbuu ka tegey wuxuu ka tegey biilaa aw biixdaa akhawaatiha sida shaarixuba baraarujinayo ikhraaju maa lowlaa huwa ladakhala fi lkalaami biilaa aw biixdaa akhawaatiha in la yidhaahdo kii in la saaraa la yidhaahdaa haddii isagu aanu ahayn mawjuudun lowlaa huwa mawjuudun isagu mid jira haddaanu ahayn ladakhala fi lkalaami hadalka soo gudageli lahaa lagu bixiyo biilaa ilaa erayga ah lagu bixiyo aw biixdaa akhawaatiha ama walaalaheed mid ka mida lagu saaro yani adawaat listisnaa mid kaloo ka midoo aan ilaaba ahayn lagu bixiyo wa inamaa yasixu wax kalaba maahe wa asaxaya ay huwa istisnaagu bisharطi an yabqa inuu markaa baaqi noqdo ay bisharطi اlbaqaa'i yani bisharطi an yabqa inuu markaa baaqi noqdo hadho min almustasnaa minhu kala wax laga reebaayo shayun wax ka hadho saasuunbu ku asaxaya ay bisharطi baqaa'i shayin min almustasnaa minhu ka wax laga soo reebayo in wax ka soo hadhaanunbu ku asixi karaa ee inay isgoostaan ma asixi karto hadduu yidhaha lahu calaya casharatu daraahima ilaa casharata daraahima wuxuu igu leeyahay toban dirham toban dirham oo aanu igu lahayn mooyaane dee waxba ma soo hadhayaan toban toban haddii laga jaro sifir bay noqon marka istisnaagaasi waa hayru saxiixo wuxuu noqonayaa lagwi tobankaad qiratay xaqulkhayr baad qiratay xaq markaa cid kale leedahaad qiratay tobankii waa dumadaada ilaa casharata daraahimada dambe aad sheegteena waa lagwi waa hadal meel waaye waxba kama jiraan iska bixi tobanka wa min shardihi shuruudiisay ka mid tahay an yakuuna inuu noqdo muttasilan mid la xidhiidhsan bilkalaami hadalka oo aan ka go'nay shuruuddiisa saasaa ka mid a mustasnaa minhugu iyo istisnaagiyo waxa la soo reebayaa waa inay isku lamaan yihiin oo isku xidhan yihiin ee inaad waxa weeye intaad hadasho aad tia lahu calaya casharatu daraahima dabeedna aad iska aamusto hadhow aad tidhaahdo ilaa alaaata ilaa alaaatan aad tidhaahdo laga aqbali maayo waa hadal meel waayo haddaad tidhaahdo waxa weeye طallaqtu mra'atii afadaydii waa furay alaasan saddex baan furay oo dabeedna iska aamusto oo dabeedna aad mar dambe tidhaahdo ilaa isnatayni ama ilaa dalqatan hal dalqadaanan furin mooyaane intaa dambe istisnahaas lama xidhiidhi wixii laga soo reebayo intaa dambe waxba kama jiraan waa hadal meel waayo jamaahiirtu waxay leeyihiin saddexda aad furtay dee sideeday u dhacday wayajuuzu waxaa banaan taqdiimu listisnaai istisnaha in la hormariyaa banaan cala almustasnaa minhu ka wax laga soo reebayo in laga hormarshaa bannaan buu ku yidhi waa bannaan tahay wayajuuzu waxa bannaan alistisnaau in wax laga soo reebo min aljinsi shayga waxa la nooca ah jinsi hadda kii isilaaxiga ahaa looma jeedo nooc baa laga tilmaamaya shayga wax la nooca jinsiga isilaaxiga jinsigu waa iska ballaaran yahayo dee mawjuud waa jinsi baciida bay leeyihiin xayawaan waa jinsi kaa ka sokeeyay leeyihiin yani waxa weeye marka ajnaasti waa badan tahay hadda jinsi kii isilaaxigaa ugama jeedeen nooc buu ka tilmaamaya shayga wax la nooca in laga soo reebaa waa bannaan tahay wa min hayrihi waxaan la nooc ahayn in laga soo reebaana waa bannaan tahay baabkii istisnaaga weeye baabkani waa baab weyn weliba hadalkiisu aad buu u badan yahay sheikhu markaa qadar mucaho marka isagaa kooban buu inooga soo qaaday oo inooga soo xulay oo kitaabka mukhtasarka a munaasib u ah laakiin axkaamta istisnaagu waa fara badan yaho axkaam badan badan buu leeyahay istisnaa marka hore waxa ugu horeysa tacriifkiisu waa maxay luqa ahaan istisnaa min asani baa laga keenay sanina waxaa la yidhahaa shayga in lagu laabtaa la yidhahdaa dib loogu noqdo sani sana biciqfihi markii la yidhi yani qortu qalloocinayabaa looga jeeda mugta marka waxa weeye hadalkii hore markuu ruuxuu sheegay ayuu haddana dib ugu laabtay oo wax ka mida ka soo saaraya dib buu ugu noqday macnihii lugawigaa dee waxa weeye istilaaxuna wuxuu markaa laleeyahay calaaqo xidhiidh buu laleeyahay tacriifkiisa miya waa siduu shiikhu inoo sheegay ikhraaju maa lowlaa huwa ladakhala fi lkalaami biila aw biixdaa akhawaatiha taasaa waxaa la yidhaahdaa yani istisnaa kaasaa la yidhahdaa waxa lagu bixiyey waa inay tahay ilaa ama ilaa kuwa la walaalka ah oo kuwa la walaalki waa maxay waa adawaadka kale istisnaaga tilmaama hayru baa ka mida hayra ayaa ka mida hayra waxaa ka mida siwa baa ka mida siwa iyo suwan iyo sawaaan intaba istisna waa loo isticmaalaa yani waxaa ka mida yani marka laysa baa ka mid a laysa sina wdufra laysa sina wdufra hadda ma aragtaa waxa weeye laysa ka mid a laa yakunu baa ka mid a khalaa baa ka mid a cadaa baa ka mid a xaashaa baa ka mid a adawaat listisna waa kuwa marka ilaa ama waa in lagu bixiyaa ama walaalaheeda kale adawaat listisnaaga mid ka mida waa in lagu saaraa waaya wuxuu ihi istisnaaga wuxuu ku asaxaa shayga la soo reebayo waa in wax ka hadrhaan waxay markaa culammadu yidhaahdeen hadday labada shay iskoostaan shayga la soo reebayo shayga laga soo reebayo oo aanu midhnaba hadhin istisnaagaasi ma asaxaayo qaar baaba ijmaac ku soo raray fakhraraazi iyo ibnu xaajib iyo baa kamida qolyaha ijmaaca ku soo raray culamada qaarkood waxay soo naqlin jireen saaxibulmaraaqi oo kale sheikh ibnu alxa la odhan jiray ibnu alxat alundulusi ayaa qowl shaada mas'aladaa kaga tegey oo isagu muxuu yidhi allaqtu imra'atii halaasan ilaa halaasan haddii la istisnaagaasi waa asaxaya qowlkaasi waa qowlka shaadke uu shiikhu shaarixuna idiin tilmaamayo ibnu alxat alundulusi sheikh la yidhahda lahaa dee waxay noqonaysaa laqwi buu noqonaya ictibaarkaasi ma leh qowlkaasina waa daciifatu waa in ilaaba ilaa waxa la soo reebayo waa in wax ka hadhaan shuruudiisa waxaa ka mid a hadalka inuu la xidhiidhsan yahay oo mutasil la yahay culamada qaarkood waxay saamaxaan haddii waxa weeye markaa qadar yar yani markaa ay u dhaxayso oo hadal kale intaanu gelin markaa istisnaagii uu raaciyo waktiga udhaxeeyaana uu yar yahay waa bannaantay bay yidhahdeen waxay u daliishadeen yani xadiidka shaarixa laftiisu idin qoraayo oo marka waxa weeye dhirta xaramka inaan la goynin markaa sheegaya laa yucbadu shawkuhu walaa yuktala khalaahu faqala alcabaasu ya rasuula allah ila lidkhira fainahu liqaynihim wa buyuutihim faqaala ila lidkhira markuu yidhi dhirta xaramka yaan la jarin oo qodaxdooda la goyn oo markaa dhirtaa la jarin ayaa cabaas bna cabdilmualib baa wuxuu yihi ya rasuula allah yani idkhirka ka reeb waa cawsdameerkaa la yidhahdaa caws dameerka isaga ka reeb waayo dee isaga lagama maarmayo xadaadka birta tumaya ee markaa qaynka ahi ee birta tumaya dabka inuu ku shito u baahan yahay guryahana in lagu yacaydu u baahan yahay ayaa ayaa loo baahan yahay markaa sidaas aawadeed lagama maarmayo markaasuu ila alidkhira marka waxay yidhahdeen hadal kale intaan la gelin waktiga markaa la aamusayna ay yar tahay hadal kalena aan la gudagelin waa banaantay xadiiskaasaana u daliila qawlkaasi waxa weeye waa qowl qawi ah sheikuna saasuu tilmaamay waaya laakiin waxa weeye zamanku hadduu dheeraado ama hadal kale la galo inaan istisnaagaasi asaxaynin jamaahiiru lculamaa salafan wa khalafan waa isla ogolyihin waxaa laga soo naqliyey war markaa sidaa khilaafsan waxaa laga soo wariyey oo ka sugnaatay cabdillaahi ibnu cabbaas cabdillahi ibnu cabbaas waxa isaga laga sheegay waaba ka sugnaatay ee laga sheegayba maahe cabdillahi ibnu cabbaas isagu wuxuu yidhi haddii yani markaa isti hadduu qofku markaa hadalkii ku hadlo markuu xasuustun istisnaagu ka dabageynaya ilaa kada uu iska odhanaya cabdillahi ibnu cabbaas baa halkaa maray taabiciinta qaar ka midoo ku raacayna waa jiraan culamada qaarkood